magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay tobabar ku saabsan hogaaminta maamulka maxalliga oo diiradda lagu saarayo waajibaadka shaqo ee xubnaha golayaasha deegaanka waxaana tobabarkan si wada jira u furay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir tobabarkan oo socon doona muddo saddex maalmood ay waxa si gooniyaha uga faa'iidaysanaya gudoomiye ku-xigeenada degmooyinka ee arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaana sidoo kale ka qaybgalaya hoggaanka ururada dhallinyarada ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir agaasimaha waaxda qorsheynta maamulka gobolka banaadir mudane cabdiqadar muxiyadiin dalxa ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka tobabarkan lagu baranayo hogaaminta maamulka maxalliga iyo qorshaha kaga aadan mustaqbalka hogaaminta heer degmo iyo heer gobol sanadkan wuxuu uga duwan yahay xulashada markii la fiiriyo dadka loo soo xulay waxa ay ka wada yimideen degmooyinka oo hadda heer gobol maysan ka imaan si gaara waa gudoomiye ku-xigeenadii siyaasadda kuwii arrimaha bulshada iyo dhallinyarada waa saddex xafiisood ama saddex qayb oo ugu muhiimsan markii laga hadlaayo la tacaamulka bulshada heer heer heer degmo sidaasoo kale idinkaaba sheegi doonay magaalada muqdisho iyo degmooyinkaba dalkan waxaa uu gelayaa nidaamka dimuqraadiyeenta maamulada degmooyinka ee hadda la magacaabo mardhow waxaa la rajeynayaa in la doorto marka in la doorto waxaa ka horeysa marka heerarkii kale ama hay-adihii kale ee heer degmo ee sharci dejinta in la doorto oo la yidhahdo golaha deegaanka degmada golahaasi marka dadkii ka mid noqon lahaa dad noocee waaye maxay u baahan yihiin oo tababar ah ee aqoontooda cilmi ee ku aadan inay noqdaan xildhibaan golo deegaan ee degmada xildhibaan ka ah maxaa loo baahan yahay see see markaa loogu diyaarin karaa soo markaa uga dawanaan karaa xildhibaan aanaan lahayn aqoontii golo deegaan ee golihii deegaanka naqday aanan fahansanin shaqadiisii waxay tahay meeshaa marka waxaa ka imaan karta in wax badanoo waxtar ay kasoo bixi weyso laakiin haddii uu yaqaano shaqooyinkiisa xildhibaan ee heer degma haddii uu yaqaano hadday ahaan lahayd isla xisaabtankii hadday ahaan lahayd sharci dejintii hadday ahaan lahayd inuu yahay qof xiriirka ku wanaagsan nidaamka siyaasad dejinta ku wanaagsan hanaanka wadahadalka markaa ku fiican waxaa dhici karta markaasi ama badanba inay hagaagto markaa shaqadii golaha deegaanka ee heer degmo maamulkiina markaa uu hagaagsanaado mudane gudoomiye mudane xogeye tababarkan waxaa uu socon doonaa muddo saddex maalmood oo maanta ka bilaabanayso hadduu ilaah ihahdo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan jimcaale ayaa ku booriyay ka qaybgalayaasha tababarkan inay ku shaqeeyaan aqoonta ay ka bartaan siminaarkan inta uu socdo
sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala tababarkan asiga ah inaad ka heli doontaan faa'iidooyin aada u ballaaran oo la xiriiro qaabka hogaaminta qof kastana uu ku ixtiraamo qof kale shaqadiisa isla mar ahaantaasina ballamaha iyo qaabka shaqada ay noqdaan kuwo mataqaanaa de iisha ka turjumayo qaabka hogaaminta haddii ninka hogaamiyaha ahi ballamadiisu ay yihiin kuwo aan waafaqsanayn sidii loogu talagalay ruuxa asiga ah ma noqonayo hogaamiye maxaa yeele idaaratil waqti qofka waxaa la rabaa hadduu ballan qaado inuu ballantii iida ahayd uu ku yimaado saacaddeedii haddii ayan dhicin qofka asiga waxaa muuqanayso in hogaamintiisu ay jaban tahay marka waxaan rabnaa dhammaanteenna waxaan ka dilannahay oo aan ka liidanaa xagga ballamada inaan ballanta toosinno oo wakhtiga aan ilaalinno oo wakhtiga aan dhowrno si mas-uuliyadda shaqo eena hortaalla aan u gudanno sida ay tahay oo loogu talagalay